bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka duhurnimo ee rediyo muqdisho waxaa ugu dooroon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo la filayo in madaxweynaha uu si rasmiya uga furo shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhinaca kale wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka dalka uuna ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkiisa labaad mahad cabdalla cawad ayaa gaaray magaalada kismaayo oo iyana la filayo in uu ka furmo shirka wadatashiga qaran ee aayaha dalka wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga dalka ayaa tababar ku saabsan samaynta qorshaha qaran u furtay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa sheegay in bangi aan ruqsad ka haysan bangiga dhexe ee soomaaliya aan laga furi karin gudaha dalka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in bangi rag ajanabi ay leeyihiin laga furay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kulan ay isugu yimaadeen beeralayda gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tacsii ugu direen guddoomiyihii ururka beeralayda oo lagu dilay qarax loogu xiray gaarigiisa guddoomiyaha gobolka hiiraanna waxa uu uga digay dadka in ay iibsadaan guryaha iyo hantida danta guud ee dowladda soomaaliya ay leedahay isagoo guddoomiyaha sheegay in ciddii falkaasi lagu hela ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga wanaagsan wararka caalamkana waxaa ugu dooroon weli gaadiidka sida sahayda gargaarka ayaa ku sii qulqulaya magaalada madaaya ee ku taala duleedka miyi ee magaalada dimashik halkaasi oo laga soo sheegayo in ay ka jirto macluul baan kadib markii dadka ay bilaabeen in ay cunaan cawska iyo sidoo kale xoolaha baktiyey gaajo awgeed
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duhurnimo ee rediyo muqdisho haatanna ku soo dhowaada isagiiyo faahfaahsan guddoomiyaha baarlamaanka federaalka dalka mudane maxamed sheekh cosmaan jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cosmaan jawaari ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo halkaasi kaga sii horeeyey wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubba mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana ay halkaasi kaga qaybgalayaan shirka wadatashiga qaran ee la filayo in uu ka furmo magaalada kismaayo kaasi oo looga hadlayo arrimo ay ka mid tahay doorashada sanadka labada kun iyo lix iyo toban waa marka ay dhacdo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dhaceysa gudaha waddanka soomaaliya madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in magaalada kismaayo uu kusoo dhoweeyey wafdiga guddoomiyaha baarlamaanka waxaana uu sheegay in uu filayo in uu shirka si deg dega u furmo marka uu yimaado madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hadda ku sugan magaalada jowhar halkaasi oo uu ka furayo shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wafuud kale oo aada u tiro badan ayaa ku sugan magaalada kismaayo oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale xubno ka socda beesha caalamka iyo rugoboleedka igad oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya ninka lagu magacaabo tedros wixii kusoo kordha wararka la xiriira safarka guddoomiyaha baarlamaanka iyo shirka magaalada kismaayo la filayaba inuu ka furmo wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iminkana magaalada jowhar madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen madaxda maamulka gobolka iyo qeybaha bulshada iyadoo madaxweynaha markii halkaasi uu gaaray uu xarigga ka jaray garoonka diyaaradaha magaalada jowhar oo dib u dayactir lagu sameeyey sidoo kale waxa ay wararku sheegayaan in madaxweynaha uu furayo shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa arrintaasi ka wareystay wariyahayaga abuukar bacadle waad mahadsan tahay madaxweynaha jumhuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu soo gaaray garoonka diyaarada gobolka shabeellaha dhexe uga qaataymasharaf madaxweynaha waxaa safar isku wehliyaa oo diyaarada la saarnaa tale ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sidoo kale wasiiro xildhibaano iyo wasiir federaalk soomaaliya saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan ayaa hore ugu sii sugnaa garoonka diyaaradaha degmada jowhar madaxweynaha iminka wuxuu bandad u gacan qaadayaa mas-uuliintii garoonka soo dhaweynaysay ininka madaxweynaha asiga iyo guddoomiye gobolka shabeellaha dhexe socda madaxweynuhu mid u gacan qaaday mas-uuliinta kusoo dhaweysay garoonka diyaaradaha gobolka shabeellaha dhexe waxaa mid gacan qaadaya barbaarta gaashaaman sidoo kale haweenka dhalinyarada ayaa soo bandhigaya cayaaraha gobolka shabeellaha dhexe laga dheelo madaxweynaha waxaa ku weli safarkiisa wasiir ciidamada xooga dalka soomaalida iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada qalanka saraakiishooda iyo taliyaashooda ay hore usoo gaareen garoonka diyaarada gobolka shabeellaha dhexe iminka waxaa soo tegaya oo ku xiibo aad maqlaysa oo soo gala iyagana ka socota gobolka hiiraan iyo waxaa garab ka soo jira gobolka shabeelle dhexe iyadoo horay garabka iyadoo usoo gaartay marka madaxweynaha waxa uu dhex galay barbaanta gaashaaman oo madaxweynuhu gudi guddiisu cayaarkaasi gaashaankaasi wax ka ciyaarayo marka garoonka diyaarada waa mid aad u mashquulsan ininka fulahayo waxaa ku sugan shan diyaaradood oo soo cagadhigtay oo sida mas-uuliin kala duwan oo ka imaanaya gobolka hiiraan caasimada magaalada muqdisho
weli waxaad dhege- naga dhagaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaanu ku guda jirnaa warka duhurnimo ee radio muqdisho guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu oga digay shacabka in ay iibsadaan hantida dowladda soomaaliya oo ay ka mid tahay hantida danta guud waxaana uu sheegay guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed in ciddii lagu helaa iyada oo iibsanaysa guri hanti guud tallaabo sharciga laga qaadi doono arrintani waxa ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen eedeymo la xiriira in guryaha danta guud ay lahayd dowladdii hore ee soomaaliya ay iibsadaan dad shacaba taasi oo marar badan uu muran ka yimid waxaa sii kordhaya tirada qaxootiga soomaalida ee xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ee dib ugu soo laabanaya gudaha waddanka soomaaliya iyadoo toddobaadyadii u dambeeyey ay boqolaal qoys soo gaareen gudaha dalka sida uu ku waramayo axmed nuur maxamed waxaa maanta ka ambabaxay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab tiradii ugu badnayd ee qaxooti soomaaliyeed oo si iskooda ugu laabto gudaha dalka soomaaliya iyadoo laba boqol iyo labaatan qof ay saaka si iskooda ugu laabteen gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ay tahay markii ugu horreysay oo tiro intan le-eg ay iyagu go'aansadaan hal mar inay dib ugu laabtaan gudaha dalka soomaaliya dadkan laba boqol iyo labaatanka oo qoys ahaan ahaa afartan qoys islamarkaana ka koobnaa rag haween iyo weliba dhallaan ayaa waxay yihiin kuwo ku jeeda gobolka baay gaar ahaan degmo ka baydhaba iyo diinsoor qaar ka mid a dadkan ayaa intii aysan ka amba bixin xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ay saaraayeen basaskii lagu gaarsiinaya degmada dooble ayaa waxay uga warrameen daroonkooda ku aadan dib u celinta warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
magacay maxamed maxamed jamuun cabdiraxmaan maxamed xaggee u socotaan
baydhabo marka maxaa kuu kalifay inaad baydhabo ku laabato wadankayga hooyo aan u socda marka dh- wax dhibaan intayga ma qabanin marka eh, waa iska laabanaya wadankayga ma huraayo inta duruuf ay keentay haddee duruuftiina waan dhamaystay marka ilaahay eh, saanta ilaahay baa marka inta inay maanta ku egtay u malayn marka meeqa sana joogta xerooyinkan dhadhaab Meeqaas, eh, toddoba sanaan jooga maya dee intii laguma shaqaysan kara waa xariir xabas xabsi kor ku oodan ku jirna shaqo ma lahan marka meel xurriyad aad ku shaqaynayso meeshii aad rabto aadaysa marka waa waddankaa wax ku dhama male sharci laguma weydiinayo marka waddankayga ay soo soconaa wixii shaqahan ku qabsan karan ku qabsan soomaaliyeed oo maaragta ku kalsoon waddanka soomaaliya marka ay maaragta aan joogo haddana maaragta daryeelka caafimaadka meel walbaba uu yaallo dowladda keenana ceeb kuma sheegaya hadda kolley waa na soo dhaweysay aad iyo aad bay noo daryeeshay hooyo soomaaliyeed oo soomaaliya marka xageed ku laabanaysaa soomaaliya waxaan ku laabanayaa waddankayga hooyo
soomaaliya marka markaad joogtay iyo nolosha xeryaha teebaa fiican aad i aad bay u fiican yihiin kulligood waa wada fiican yihiin laakiin anigu hadda waxaan ku kalsoonahay waddankayga soqooyo inaan ku laabto oo maaragtay daryeelna aan ka helo laygu caawiyaan u baahnahay maadaama aan nahay qof aboomaaley ah maaragtay meel kastaba maaragtay soomaali baa joogto daryeelka caafimaadkana waxaa ku fiican ruuxii dacabsanaayo in maaragtay la caawiyo ayuu u baahan yahay soo ma aha soomaaliya marka markaad joogtay maxaa qaban jirtay anigu caafimaad baan ku shaqaynaya bismillaahi raxmaan raxiim magaciida aadan cali geelle waxaa ku laabmahayaa dalka soomaali degmada diinsoor asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed sanay nuur soomaaliyaan u laaban rabaa abow waa dalkayga hooyo waa lama huraan hortaan u laabanaya abow waddankayga waay waa u baahanahay kama maarmay marnaba siddeed sanaana joogaa meeshaan magangeliya u n c r iyo dawladda kenya way mahadsan yihiin ilaahay ka soko waa umahadcelinayaa dalkayga inaan ku laabtaan rabaa saas daraaddeed ma wax u hadda kalifaadu ani lii qasbay ma lahan marka waalidaa jira walaalaa jira meeshaan aniga ilmahayga aan joogna haddana waa sii laaban rabaa abow wax dhib oo kale jira ma leh marka ka waran nolosha xerooyinka qaxootigeedhada maxaa kuu kallafina laabato abow waxaa igu kallafay xarooyinka noloshooda mar hore waa iska fiicnad hadda laakiin waa macnaha gabaabsi ay u eg tahay waa soo daba yaraanaysa oo dhanka kastaba marka walaalkayga macaan wax ii dhaama male beerahaygaa iska qabanaya waddankaygaan u laabanaya anigoo imaaday laba kun toban iyo jogi cusbaan ibraahim maxamed ka imaaday degmada diinsoor soomaaliya hadda ku sii socdo imaaday dawladda kenya laba kun toban laba kun toban iyo kowdii imaaday wax dhibaato aanan lama kulmin dawladda kenya iyo u n r c waa ka mahadsan yihiin bedeli caafimaad lean waan ku sii helay hase ahaatee anaa go'aansan
magaciida cabdishuur aadan ismaan aa laydhahaa waxaan ku soo guuray gobolka baydin degmada diisoor laba kun koob iyo tobankaan soo degay maratiga dhadheer ifo haddana waxaan ku laaban rabaa soomaaliya degmadaydan ku laaban rabaa alxamdulilah marka ilaahay nabad naga siiyey haddana xoogaa dhalilah ayaan ka qabanaynaa macnihii hadda macnihii waxaa awal ku haysana ama qaxootiga in muddo awaana haayaan dhilo laakiin hadda isbeddel weyn baa ku dhacay waxaa isbeddel ku dhacay bil baa raashinkiis laga dhigay wax laga bixinaayna wardoy iyo shumuuri waxaasa laga bixiyaa kan dambe ayaa dardar xoogan waxaa ku socday dadka iyagu si iskooda u go'aansanaya inay dib ugu laabtaan gudaha dalka soomaaliya axmed nuur maxamed cabdulaahi iyagoo raadiyaha iyo t v-ga qaranka soomaaliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in bangi aan ruqsad ka haysan bangiga dhexe ee soomaaliya aan laga furi karin gudaha dalka hadalkani waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in bangi rag ajanabiga ay leeyihiin laga furay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sida uu ku waramayo m m macalin gudoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya oo shir jaraa'id maanta ku qabtay xafiiskiisa ayaa si buuxda u caddeeyey in aan dalka laga furi karin bangi aan ruqsad ka haysan bangiga dhexe ee soomaaliya taasina waxay ka dambaysay markii ay soo baxeen warar sheegaya in magaalada boosaaso ee gobolka bari laga furay bangi ay leeyihiin dad ajaaniib ah oo aan ruqsad ka haysan bangiga dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha bangiga dhexe waa uu sheegay in sharciga bangiga dhexe ee soomaaliya iyo kan hay-adaha maaliyadda labaduba ay si buuxda u caddaynayaan inaan dalka laga furan karin bangi aan ruqsad ka haysan bangiga dhexe ilaa haatan waxaa ruqsad rasmi ah la siiyey buuri guddoomiyuhu lix bangi codsiyo ruqsado bangi oo kalena waa ay taagan yihiin inta laga baaraandegayo mudnaanta xagga maaliyadeed amniga hantida dadweynaha wax ku kaydsanaya bangigaasi iyo adeeg bangi oo waxtar leh waxaa soo kordhayaan ama waxa uu soo kordhinaya haddii ruqsad la siiyo waxaa warbaahinta caalamka iyo ila xoog ogaalahiba soo tebinayaan in bangi ajnebi ah oo ku magacaaban kak international uu hadda si sharci darraa uga furtay la-aan magaalada boosaaso ee gobolka bari arrinkaasi oo sharciga dalka iyo kan dhaqanka caalamiga ahiba ee bangiyada ka soo horjeeda bangiga dhexe ee soomaaliya wuxuu soo saarayaa haddaba arrimahan kow wuxuu caddaynayaa inuu tallaabooyin sharci ah ee ku habboon ka qaadayo gudaha iyo dibaddaba labo dowladda federaalka ahi ee soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland oo ah xubin xasaasi ah ee nidaamka federaalka labaduba waxay mas-uul ka yihiin ilaalinta sharciga dalka iyo ku dhaqankiisa saddex bangigaasi sharci darrada loo furay waa in la joojiyaa isaga iyo mid kasta oo la mid ah inay shaqeeyaan afar bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa kormeera bangiyada gaarka loo leeyahay iyo xaaladooda maaliyadeed oo ay xirfadooda wanaagsan yihiin si hantida dadweynaha la macaamilaya danahooda loo ilaaliyo shan bangiga isku magacaabay kak international maadaama aan ruksad la siin bangiga dhexena mas-uul ka ahayn dadweynaha waxaa looga digayaa buu yidhi guddoomiyuhu inay hantidooda ka ilaashadaan bangigaasi sharci darrada ah ee dhowaan laga furay magaalada boosaaso
mm macalin ayuu kaasi ahaa intaa ayaanu kusoo gebagabeynaynaa warkii duurnimo ee radio muqdisho intaan war midkaan lamid aan ku kulmi doona sida ay nabadgelyo